shirkadda hormuud foundation yaa way baan qeybadayahay bukaanka jiifa isbitaalka weyn ee baydhabo bukaankaas oo iska jaari qaybo shal duwan siisin ogdiin shirkadda hormuud foundation way markastan teegantaa intii gargaarto dadka jilacsan meel kasta oo ku nooladeen oo soomaali saas daraadee wayba taasayn caddeeyase inta shirkadda hormuud faa'iidada oo mujtamaca ku gala qayb ku mid ayaa ka nagaasa mujtamaca khaasatan dadka oo jilacsan sidaa dartee wayba geedka inta ka qiibanaya lacag ilaa iyo tumishan kuwa dolareh oonan ka talagalni bukaankaasi oo isbitaalkaasay jiifa dhammaantiin eedeedan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
salaan kadib ugu horeen horta waxaan uga mahadnaqayaa halkan alla subxaanahu watacaala oo maanta noo saamxay in halkan maanta ee deeqdan hormuud ee ugu talagashay bukaanada kala duwan ee isbitaalka aan ugu qaybino marka xigta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan maamulka hormuud qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd qaybta xarunta magaaladan baydhabo iyo qaybta kale ee muqdisho marka xigta waxaan u mahadnaqayaa wariyaasha kala duwan oo iyagana maanta halkan ay markaasi waqtigooda qaaliga ay nooga horeen marka xigta waan ku faraxsannahay kaalmada weyn ee hormuud maanta ay soo gaarisay isbitaalka weyn ee gobolka baay bukaano leh in tiradooda ay gaarayso boqol iyo toddobaatan qof oo qaybo kala duwan isugu jiraan ayna ka kala yimaadeen gobolada baay boqol gedo ay ka kala yimaadeen ayaa maanta halkan waxaa loogu qeybiyey lacag oo markaasi ugu talagashay hormuud foundation oo hormuud qaybteeda magaaladan baydhabo lacagtan waxay gaaraysay calaa qof waxaa la siiyey boqol dollar loogu talagalay sadaqo oo hormuud markaas ay baxsatay waxaana leenahay lacagta aad baxsateen ajar iyo xasanaad beddelkeeda ilaah idinka wax qeyr qabo ilaah idinka siiyo